mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan looga adkaani karin awood milatari islamarkaana ila wareegi doonaan guud ahaan soomaaliya maxamed cali amiin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay dowladda federaalka oo ku tilmaamay mid taagdaran wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in goordhow ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya sidii ka dhacday afghanistan oo kale oo uu maraykanku isagoo dulaysan iskaga baxay dowladda iyo shabaab shabaaba awood badan oo boqolkiiba boqol shabaaba awood badan waxaan caddayn u hayaa maalintu abiy axmed imaanayay garoonka diyaaradaha hoobiya lagu garaacay oo caasimadii xamar ee soomaaliya ayaa hoobiye lala dhacay oo og tahay adiga taasaa ii daliil ah inay dowladda shabaab ka awood badan tahay afar iyo labaatan saana xamar qaraxyaa ka dhaco oo ay dowladda maarayn la'dahay xamar oo dhan waa aragtay jidgooyooyina yaallo oo shabaab laga baqayo wasaaradihii dowladda ciid ayaa taala ciid iyo ciidan iyo jidgooy madaxtooyadii irdeeda mala mari karo meel kasta jidgooya taalla oo shabaab laga baqayo idan shabaab ayaa awood badan dowladda waa laga awood badan yahay shabaabaa ka awood badan dowladda federaalka ayuu sheegay in marnaba aysan ku dhicin xarakada mujaahidiinta al-shabaaba maadaama buu yidhi ay yihiin nidaam islaamiya oo dadka ku maamulo shareecada islaamka bulshadoo idilna iyagu ku qanacsan yihiin dowladda soomaaliya oo dowlad daciif ah ee hadda soo kabanaysa ee aan si fiican u dhisnayn ee gelibgelib ah maanta shabaab oo niman islaamiyiin ah ee aad u hubaysan ee dadkii islaamka jeclaysteen ee shareecada islaamka fulinayaan cadaalad wax ku fulinayaan ee ilaa iyo hadda loo xukun doonto ayaga ee xukunka ayaga loo doonto ee meel kasta qaraxooda iyo iyo madaafiictooda ka dhexayso haddana waa la sii dagaalamayaa aqli ma galayso qabiiladii dhan shabaab ay galeen tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmii lasoo dhaafay soo tarayeen siyaasiyiinta quska ka muujinaya dagaalka ay dowladda federaalk kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaasoo si isku mid a u sheegeen soomaaliya ay ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacaya afghanistan oo kale